jasiiradaha ku yaala waddanka filibiin ayay ardada badana ka dhigtaan jaamacadaha dalkaasi laakiinse takhasuskoodu waxa ay u soo aadaan magaalada caasimadda ah ee maniila doctor maryan ciise xasan waxa ay dhammaysay kuliyadda caafimaadka si ay u noqoto dhakhtar buuxdana waxay u baahan tahay inay ka shaqayso cisbitalka weyn ee magaalada maniila ee dalka filibiin oo ah halka dowladdu ay ugu diiwaangelin doonto dhakhtarnimadeeda waxay marka hore iiga waramaysaa taariikhdeeda kooban iyo waxbarashadeeda dalka filibiin marka hore magacaygu waa maryan ciise xasan waxaana ku dhashay oo aan ku barbaaray magaalada boosaaso caasimadda gobolka bari halkaas oo aan waxbarashadii asaasiga ahna ku soo qaatay isla magaalada boosaaso waddankan filibiin waxaan imi labadii kun saddexiyo tobankii si aan uga barto caafimaadka markaasna waxaan iska qoray jaamacadda la dhaho lesium northwestern university oo ku taala jasiiradda luzon magaalada daguban ee waqooyiga waddankan kadibna waxaan usoo bedeshay jaamacadda ame school of medicine oo ku taala manila caasimadda waddankan halkaas oo aan ka qalan jebiyey sanadkii lasoo dhaafay labadii kun iyo labaatanka haddana waxaan ka shaqeeyaa hosbitaalka la dhaho emilio medical center si aan u diyaariyo board examka takhaatiirta waddankan filibiin si aan u noqdo takhtarad waddankan filibiin ka diiwaan gashan waxaa kale oo gabagabo ii maraya hadda masters degree of public health administration oo aan hadda buugii gacanta ku hayo waddanka filibiin waa dal noocee ah qaabkeese ugu nool yihiin soomaalida halkaasi degan bal marka hore maryan aan ka codsado inay dhegeystayaasha v o a ay u tilmaanto walaalo filibiin waa waddan ku yaal koonfur bari eshiya oo ka kooban jasiirado badan oo gaaraya in ka badan toddoba kun iyo lix boqol oo jasiiradood dadkiisuna yahay ilaa boqol iyo toban milyan taasoo ka dhigaysa waddanka labiyo tobnaad ee adduunka ugu dadka badan waa waddan looga hadlo ilaa boqol iyo labaatan luuqadood laakiin walow sagaaliyo toban luuqadood keliya ay ofishal yihiin laakiin nasiib wanaag dadku boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay ku hadlaan luuqadda ingiriiska walaalo noloshu waa iska caadi inkastuu qofku markuu cusub yahay ay yaro adag tahay sida dhinaca cuntada cimilada iyo wixii kaloo la mid a dhanka waxbarashada qofka filibiin ka soo qalinjibiya adduunka ma laga qiimeeyaa shahaadadooda haa waxbarashada filibiin aad ba adduunka looga qiimeeyaa weliba tan caafimaadka meel kastana waa looga yimaadaa sida canada u s a indiya africa iyo meelo kale oo badan qofkii wax ku barta waddankan sida neersinka dhakhtarnimada dendistriga iyo koorsinka kale la mid ah adduunka wax shuruuda laguma xiro haddii ay noqon lahayd yurubta bariga dhexe waqooyiga amerika iyo astreliyada aad joogtidba aad baa looga qiimeeyaa laakiin ogow walaalo waxbarashada caafimaadka dalkan ma ahan mid fudud oo dad yar ayaa ka baxa qofkii ka soo baxana waa qof si fiican loo hubiyey inuu xirfaddaas caafimaad si wanaagsan u gudan karo waana sababta u sahashay inay meelo kasta dunida ka shaqaysan karaan maryanay maxaa kuu qorshaysan markaad hesho takhasuskaaga iyo diiwaankaaga dhakhtarnimo ee dalka filibiin halkay ku wajahan tahay aniga mar walba hamigayga wuxuu ahaa inaan waddankayga ku laabto waxaan jeclahay inaan dadkeenna qaybihiisa ugu baahida badan sida hooyada iyo dhallaanka wixii aan ka caawin karaayo inaan ka caawiyo marka haddii aan takhasuskayga ka dhammaysto insha allah waddankan filibiin waddankii ayaan ku laabanayaa halkaas oo aan is leeyahay meel xirfadda caafimaadka looga baahi badan yahay ma jirto adduunkan aan maanta ku noolnahay inta badan ardada wadamada koonfurta iyo bariga aasiya wax ku barta waxay badankood dib ugu laabtaan soomaaliya halka kuwo kalena ay qaab deegaan ahaan iyo shaqoba ay kusoo galaan dalkan austraaliya oo xirfadooda aqooneed ay kaga shaqaystaan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya